iyada oo maalmihii u dambeeyay olole nadaafadeed uu ka socday degmada dublin ee gobolka jubbada hoose kaasi oo kor loogu qaadayay bilicda degmada ayaa maamulka magaalada dublin waxa uu sheegay inay wadaan qorshayaal lagu horumarinayo bilicda degmada isla markaana ay ku howlan yihiin howlgelinta dad gaar ah oo u xilsaaran nadaafadda degmada si looga hortago waxyaabaha keeni kara nadaafad darrada deegaanka aadan cali ibraahim madaxa gudoomiyaasha xaafadaha degmada dublin ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyay qorshayaasha ay wadaan suuqa waxaan rabnaa in eh, dukaan walba eh, uu ishordhigo weel uu qashinka ku rido kadibna waxaa jirta baabuur ka shaqaysa nadaafadda oo qashinka qaada waxaa jira goodi waaweyn oo laqodo magaalada kabexeeda oo loogu talagalay qashinka in lagu shubo oo lagu gu- gu- markay buuxisaan lagu gubo lagu gubo markay buuxisaanna lagu aaso haddana ku kala sameeyo marka eh, magaalada nidaam baa loo samayn doonaa wixii magaalada suuqa nidaam baa loo samayn doonaa oo waxaa loo samayn doonaa en, eh, nidaam ay lagu ilaaliyo nadaafadda oo ga- muxuu ahaa meel kastoo ganacsi ah in meel ay qashinka ku rido ishor dhigto oo qashinka suuqa lagu tuurin qashicyada lagu tuurin kartoonka aan lagu tuurin weelka lagu ururiyo kadibna baabuurka qashinka la saaro oo saas loo ilaaliyo Een, hadda kahor magaalada dhisbaa ka socday oo magaaladii waa wadadii waa la dhisayay oo een, laamigii waxaa waxaa u dhinaa laamigii intii yar maadaama la sameeyey intii labadii kilomitir dhinacyadii kanaalkii baa dhinaa kanaalkii hadda la dhamisinaya kanaalka marka la dhamisinayro waxaa lasoo rog doonaa nidaam nadaafadda lagu ilaalinay haddii la yidhaahdo Een, xaafadahana waxaa weeye haddii ilaha yidhahdo waxaan rabnaa hadda markaan nadiifino culayskan aan qaadno inaan xaafad walba u samayno tiim ilaaliyo oo daba taagnaada oo uuna qashinku isgaana qashinku waa maalinle maalinuu ku dhashaa oo maalin walba qashinku maalin ku dhashaa shaqooyinka iyo maalinta la qabanayo iyo qaalka maanta la ismaalo qashinku ka samaysnaa marka waxaan rabnaa inaan oo culayska hadda markaan qaadno hadda kadib inaan ilaalino inuu qashin dambe isgaadhin oo suuqa aan- een, isaga nidaamka loo sameeyo oo weelal lagu uriyo loo sameeyo een, xaafadahana loo sameeyo dad ilaaliyo oo asbuuciiba l- macnaha laba maalmood ka shaqeeya oo inuuna qashin dambe isgaadhin baan haddii ilaha yidhahdo qorshaha noogu jirta haddii ilahay noo suurageliyo